cibraaniyadda cutubka lixaad taas daraaddeed aynu iska dayno ka hadlidda waxyaalihii ugu horreeyey ee masiix oo hore aynuugu soconno kaamilnimada oo iyaynaan mar kale dhigin aasaaska ka toobadkeenidda shuqulladii dhintay iyo iimaanka xaggaylaa iyo waxbaridda baabtiisyada iyo gacmo dulsaaridda iyo sara kicidda kuwii dhintay iyo xukunka weligiisa oo tan waynu samayn doonnaa haddii la aydmo kuwii mar loo iftiimiyey oo hadiyaddii jannada dhadhamiyey oo laga dhigay kuwa ka qayb galay ruuxa quduuska oo dhadhamiyey eraygii wanaagsanaa ee ilaah iyo xoogagga wakhtiga iiman doona oo dabadeedna dhacay ma suurtoodo in loo cusboonaysiiyo toobadkeenidda iyagoo mar kale wiilka ilaah iskutallaabta isugu qudbaya oo bayaan u ceebaynaya waayo dhulka cabbay roobka marar badan ku duldaa oo u soo saara geedo u wanaagsan kuwii beeray wuxuu ilaah ka helaa barako laakiin hadduu dhalo qodxan iyo yamaarug waxtar ma leh oo habaar buu ku dhow yahay ugu dambaystiina waa in la gubaa laakiin gacliyaalow wax ka wanaagsan oo idinku saabsan ayaa nala aaminsiiyey iyo waxyaalaha badbaadada inkastoo aannu sidan u hadalnay waayo ilaa ma xaqdarnaa mana iloobo shuqulkeenna iyo jacaylka aad magiciisa u qabtaan maxaa yeelay quduusiinta ayaad u adeegteen oo weli waad u adeegtaan oo annagu waxaannu jecelnahay in midkiin kastaa muujiyo dadaalkaas oo kale tan iyo hubaasha rajada ilaa ugu dambaysta inaydnaan caajisiin noqon laakiin aad noqotaan kuwo ku dayda kuwa rumaysadka iyo dulqaadashada ku dhaxla ballamada markii ilaa ballan u qaaday ibraahim isagoo mid ka weyn oo uu ku dhaarto aan haysan ayuu isku dhaartay isagoo leh hubaal waan ku barakayn doonaa oo waan ku kordhin doonaa oo sidaas isagoo u dulqaadanaya ayuu helay wixii loo ballan qaaday waayo dadku waxay ku dhaartaan kan iyaga ka weyn oo waxaa muran kasta oo koodaa ugu dambaysa dhaar si loo xaqiiqaysto sidaas daraaddeed ilaa isagoo aad u doonaya inuu kuwa ballanka dhaxla tuso taladiisa beddelmi karin ayuu dhaar ku galay in laba waxyaalood oo aan beddelmi karin oo aan suurtoobin inuu ilaa been ka sheego aynu ku helno dhiiranaan xoog leh innagoo magangal u soo carannay si aynu oo qaabsanno rajada ina hortaal tan aynu sida barroosinka nafta u haysanno mid adkaan iyo hubaal ah oo gelaysa wax daa ka shisheeya meeshii ciise sida horseed inoo galay isagoo noqday wadaad sare oo weligiisa sidii derajadii melkisedaq